ciyaaraha kala duwan ee kubadda cagta waxay ka mid yihiin waxyaabaha ka qayb qaata nabadda iyo isdhexgalka bulshada sidoo kalena tartamada ciyaaraha kubadda cagta waxay caafimaad u yihiin jirka iyo maskaxda dadka dheela gaar ahaana dhalinyarada gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la taageero lana dhiirageliyo ciyaaraha iyo dhalinyarada xiiseeyaba ayaa sheegay inka maamul ahaan ay garab taagan yihiin kooxaha ka dhisan magaalada kismaayo hayna dhiirogelinayaan markiina adigaan kor u soo kaco oo degmadii yahay rag badanoo ganacsataayoo meelaha ku naman iyo kuwo awal xoog isbidayey markaan dusha ka marno isboortiska dhan baa kor soo kacaya marka waxa weeye sidaasna waxaa ku dhismaya isboortiga jubbaland baa ku dhismaya waxa weeye guddoomiyaha xaafadyadu xaafaduhu waxay idman yihiin inay isgarab taagaan tiimka isgarab taagaan wax alla iyo wixii qorshe looga baahdo xaafaddana haddii taageerayaashii noqon lahayd iyo haddii wixii kale noqon lahaydna amarkaa waa qabtaa inaad samaysaan haddii alla idmo innagoo dhan waxaa la yidhi jir caafimaad qaba yaa maskax caafimaad qabta laga helaa marka banoonigu hadda wuxuuba noqdayba wuxuuba noqday adduunka caamuba ka noqday waxaaba la ogaada inuu caafimaad ku jiro hadda qolyahaas reer galbeedku asbuucii shan maalmood bay shaqeeyaan labaday shaqayn lahayn xal iyo sabtina waxay yidhaahdeen taa dadku aysan isku dilin u qayrin banooniga u direen marka dhallinyaradu inay banooniga ciyaaraan marka waxbarashada laga soo baxo in loo ciyaarana waa waa muhiim tiimkana waa isgarab taageynaa wixii daruufo ay jiraan iyo waxaasu hoos baanu idinka warqabaynaa dowladda hoose qayb ka mid ah tihiin waana meesha dee shaqadu hadda ka socoto meel weyn waaye marka